waa mahadsan tahay aad baan kaaga mahad celinayaa shaqadaada hufan ee aad u haysaan ummadda soomaaliyeed markaan usoo laabto su-aashaadii ciidamada waa ciidamo soomaaliyeed waa ciidamo naftooda iyo waktigooda inay la dagaalamaan argagixisada ugu talagalay dowladii soomaaliyeed baa waxay u isticmaashay si qaldan waxay ugu talagashay inay isku lasho ciidamada soomaaliyeed ee halkaa joogo ciidamadina ilaahay wuxuu waafajiyey in hawsha ay ka hor yimaadaan khaladka iyo dulmiga meesha lagu galayana ay beri ka noqdaan ayna la midoobaan ay ku feelaan ciidamadii dowlad goboleedka jubbaland ee halkaa jooga wayo marka ciidamadan waxaad ii sheegtaa ma militariba mise booliis
walaal ciidamada waa ciidamadii ay ka qaadeen gobolada gobolka gadood degmooyinkiisa garbaare iyo baardheere iyo sidoo kale xamar ay ka kala qaadeen bay isugu jiraan waa ciidamo marka military iyo isugu jira nimanka la yidhaahdo haramacad iyo boolis isugu jira wey intee la eegayen tirada ciidamada dhanka jubbaland soo aaday walaal ciidamo badan ayaa soo aaday insha allah tiradoodana waan sheegi doona dib waan ka sheegi doona adulah lakin waxaan ku xaqiijinaya in ciidamada ay jiraan ayna ciidankoodii u yimaadeen dee fikir khaldan baa marka lagu soo kaxeeyey ciidamada waa wiilal soomaaliyeed eeyaga wax dambi maysa dhaheen waxaa kale ay marka naftooda u bixinayn waktigooda u bixinayn waxay ahayd in umada soomaaliyeed ay nabadii xornimo hesho maadaama marka jadwalki jadwal a ahayn ay dowladdu isticmaalayso waxay garowsadeen oy xaqiiqsadeen in aysan sax ahayn waxa ay ku socdaana dowladda ay ku wado wadada saxda ahna ay soo aadaan wayo marka waxaad ii sheegtaa ciidamadan ma kuwo degmooyinka guud ee gobolka ku sugnaa oo dhanka jubbaland soo aadaa mise kuwo ku sugnaa magaalada buulaxaw
walaalo waa ciidamadan ciidamadii waxaa weeye sidaan ku sheegay marka hore laga qaaday degmooyinka gobolka qaar kamid si garbahari iyo baardheer oo ayaga furimo ah oo shabaab ay dul degan yihiin oo dadkooda aysa caanahana keeni karin hilibkana keeni karin oon ognahay ciidamadii loo xareeyay degmooyinka in deegaanada ay nabdeeyaan bay dowladda si khaldan u isticmaashay iyaga oo kusoo kusoo duushay oo inay ku dhibaatayso ay rabtay degmooyin nabad ah saddex degmo oo mas-uuliyiinta mas-uuliyiinta dowladda iyo sidoo kale hay-adihii ajaanibtii waxoo dhan ba ay laku mareeyeen inay carqalad ku keentay dhibaato ku keentay ugu talagaleen bay usoo qaaday ciidamadina waxay garawsadeen marka wadada ahayda inaysan sax ahayn waxayna la midoobeen waxayna la midoobeen ciidamadooda wayo marka waxaad ii sheegtaa oo su-aasheedu ay tahay ciidamadan halka ay ka baxeen ama ay ka tageen waa xagee walaal waxay ka tageen ciidamadii balaxaawo iyo ay geeyeen weydaro waa gartay waxaad ii sheegtaa marka yaa hogaaminaya ciidamadan oo aad leedihiin waa ay soo goosteen walaal sargaal baa hogaaminaya nin sargaal oo kaliya urur ayaa hogaaminaya walaal saraakiil badan baa kamid ahayd laakiin dee saraakiisha markay saraakiil wada tahay way kala sarreysaa way kala darajada sarreysaa dee nin sargaal ahaa si guud kor ugu watay saraakiil ka hooseysana way jiraan oo shaqada la waday iyo ciidan afayana ma la oran karaa jubbaland hadalkan ka soo baxay ee ku aadan in ciidamo dowladda ka tirsan dhankooda ay usoo wareegeen inay ka mid tahay qeybaha iska caabinta ama hadallada uun hawadaas ku marinayseen dowladdii jubbaland walaalow maya maya dowlad anaga dowlad soomaaliyeed baan u itiqaadsannahay ciidankan ciidan soomaaliyeed baan u itiqaadsannahay dee dowladda iyo ciidanka waxaa dhammaan loogu talagalay in ay cadow la diriraan dee maadaama dowladda cadowgii lala diriraya inay gacmaha kasoo laabatay ummadii soomaaliyeed ee dowladnimada ku nooleed ay soo aaday inay amnigooda qalqal geliso ay dhibaato ka abuurto yaa ciidamada ayagaa garowsaday annagana waa soo dhaweynay dee wiilal soomaaliyeed weeye waktigooda iyo naftoodana dhiigooda u bixinayeed ummadda soomaaliyeed maadaama marka intaa ay u bixinayan ummadda soomaaliyeed inaan soo dhaweyno annaga waa ku khasbannahay gacmo fura aan kusoo dhaweyno ciidamadii dowlad goboleedka jubbaland ee joogay degmooyinkaas ayaa dowladda waxaad og tahay in carqaladii dhibaato ay ku dhex abuurtay oo fidna ay dhex dhigtay oo deegaanadii amnigooda uu boqolkiiba boqol ahaa maanta boqolkiiba toban uusan ahayn amnigooda marka dowlad goboleedka jubbaland mar walba waxay tixgelinaysaa ama ay ilaalinaysaa in dowladnimada iyo horusocodka ummadda soomaaliyeed iyo amnigiisa intaba ay khalqalgalin dowladeeda ay ka shaqeynaysana dowlad goboleedka jubbaland wixii nabada ka shaqeynay inbay mar walba garabsiinaysaa hadda xaggey ku sugan yihiin ciidamadii
degmada balaxa way ku sugan wararka qaar waxay leeyihiin oo idaacadda kulmi ay helayso in askartan jubbaland ay leedahay ciidamo fara badan oo dowladda ka yimid ayaa ku soo biiray ee dhanka jubbaland ay gaarayaan toddoba askari ayna ku sugan yihiin inta u dhexaysa mandheere iyo beled xaawaduleedkeeda
walaalow ciidan badan ayaa ciidanka kusoo biiray waxayna ku sugan yihiin degmada balaxaawo ciidamada dowlada goboleedka jubbaland waxay ku sugan yihiin qaybo kamid a degmada balaxaawo ayay ku sugan yihiin way difaac kaga jiraan oy amnigooda halkaa ka xaqiijinayaan mas-uuliyadda ay saareen ay gudanayaan ciidankaana ciidankiisa ayuu u tagay ciidankii kasoo dhankaan kale kasoo wareegay waxayna si nabaday u joogaan xiradooda ayay joogaan waxayna ka shaqaynayaan oy la shaqayn doonaan ciidamada dowlada goboleedka jubbaland kamid noqon doonaan amnigana waxay u xaqiijin doonaan ummadda soomaaliyeed ballanqaadkii ay u sameeyeen insha allah way fulin doonaan oo ah in nafooda iyo maalkoodaba ay nabadgeliyaan ugu dambeyn maxaad ku caddayn kartaan in ciidamadan dhanka jubbaland ay soo aadeen walaal waxaan ku caddayn karnaa dee meesha wariyaal baa idin jooga waxaan idin leeyahay wariyaal shiin inay imaadaan ay xaqiiqada ogaadaan baa muhiim ahaan leed baan filayaa dad annagan ugu qanaan